بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فإلى صاحب يالله كدواد وركا همين ما يرهاديا ورسنا قضبضا ونسين كهينا وركانا همين من وليبا أنكوينا guddiga doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa hasaaray liiska musharaxiinta tartamo doonta dowladda soomaaliya oo ka dhawaagtay go-aano cusub guddoomiyihii gobolka hiiraan oo markaas ka horjeedsaday xilku-qaadisa lakasuubi wasaaradda caafimaadka oo amartay in markaas la sii dhiib dad markaas lagu shakiysanaayay covid nineteen dowladda soomaaliyan waliba ayaa hasaartay amarka dareera dadka markaas degan dhulka ciidanka asluubta ee magaalada muqdisho shir deg deg ee markaas lukuweladow amniga deegaanada puntland oo markaas ku qabsoomay magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaas madaxda igadna waliba waa madaxda igadna waliba iyo fureena shir muuqaal eh oo markaas lagu hadlo cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinimaha dhugunsadayaal isniin aw taarikhdan iyo kabeeganta soddonka bili saddexaa sanadka labada kun iyo labaatanku antaas may haayna qodobadii warkaana hamiinimo aan ku weynaayeen diyaar garoobaha uso oo faahfaahsan guddiga doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa yaha saarey musharaxiintaan tartami doonta guddoomiyaha baarlamaanka iyo lamadiis ku xigay mardhawayti warqadha kubatii guddiga doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo waliba markaas yo hasaarena musharaxiintaan tartami doonta xilka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed magayaalka tartami doonaan guddoomiyaasha ee musharaxiinta waliba iyo shil iyina xildhibaan maxamed cabdiraxiin nuur oon tartami doono guddoomiyaha baarlamaanka doctor cali saciid fiqi oo isunan tartami doono guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaan aamina isaaq maxamed oon tartami doonta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed xildhibaan maxamed nuur maxamed macalin oo isunan tartami doono guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed saas oo kale guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka may baan tartami doonta shamso maxamed yerow dhammaan musharaxiintan weliba markaas maalinta beriye elfilaha in ku dhugunsada qudbadood iyo ka eedan walyaabo markaas iyo qabda doonaan haddii iyo ku guuleysadaan xilka iyo fadahaya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo amuuro diinta xukuumadda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan ya sheegay in la hiri dugsiyada lakabardow qur-aanka kariimka se markaas lunka horseeda cudurka covid nineteen shirjaraayid oo warbaahinta waa warbaahinta usan qobdi gaar ahaana warbaahinta magaalada muqdisho iyo waliba uusan ka sheegay in wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta iyo mas-uuliyad markaas ku saaranta qaadadowka kaalintiya ilaaliyowka badqabka iyo caafimaadka bulshada horey dowladda soomaaliya weliba iyo hirtay goobo walbarashada sida iskoolaadka iyo weliba jaamacado si markaas linku horseeda faafo ka cudurka coronavirus oo sida kiis markaas lagu ku helay gudood dalka soomaaliya guddoomiyihii maamulka gobolka hiiraan cali maxamed caraale ee xilka markaas laku qaadi ama xilka qaadis lakusuubi yaa weliba uusa ku horjeesiday xilka laku qaadi wusoona markaas sheegay inay tataas too sharci dare eh isla markaasna madaxweyne waare uusa xilka ku qaadi eed uusa irito ku saari wareegtaha kubatay xafiiska madaxweynaga hirshabeelle maxamed cabdi waare yaa weliba uusa xilka guddoomiyaha gobolka hiiraana xalay uusa ankamaga dhaweey markii saddexaad cali jeyte cismaan guddoomiyihii gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo shirjirayda kaqobdi beledweyneya waliba uu sheegay in xilka lakuqaadi waa xilkaqaadis lakasuubi yeeta too sharci dare eh isla markaasna uusa markaas weelana xilkuqaadowkaas lakasuubi hadalka guddoomiyihii gobolka hiiraan ee diidmada ka eedan yaa weliba markaas uusa khilaaf cusub ku abuuray gobolka hiiraan iyoona markaas xusid mudanta in xilligii guddoomiyaha gobolka hiiraan lagumaga dhowey xilku qaadowkan lakasuubi guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf dabageed usa diidi walina khilaaf hoogan markaas beledweynaha ku teegnayay haanu ku badan bil kaas oo inka dambeyntiina la xalliyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliyana weliba ayaa hasaartay awaamiir markaas lakadhiyow dad lanku shaki cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa amartay in la dhiyey afar qof oo markaas lanku shakisanayay in iyo gobaan cudurka coronavirus ahaanas oo laga karantiilay cisbitaalka u n k ama amisom ee magaalada muqdisho dadkan la fasaxiyo weliba markaas kajare koo ku mid eh oo baaritaan markaas lakasuubi waana laku heli coronavirus haabahaato tiro lama jeer eh oo baaritaankaas lakasuubi ya laku waayo cudurka coronavirus qoraal ha ku bahi wasaaradda caafimaadka waana ka qornay luuqada ingiriiska yaa weliba laka shaaciyay magayaalka afarta qof ee dhammaantiyo markaas laka karantiili waana saas oo kale laku waayo cudurka coronavirus dadka yaa magayaalyo weliba iyo shil iina axmed yuusuf yaasiin cabdicasiis cabdi risaaq cusmaan ducaali jaamac maxamuud iyo ibraahim maxamed yaasiin guddiga amniga gobolka karkaar yaa weliba kulun deg deg e iyo kuwa ladana xarunta maamulka gobolka kaas oo markaas lanku hadali dhinaga amniga kureed markii falal amni dare ee xaka kororeen deegaano ku tirsan maamulka puntland kulankan oo markaas shir guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ana kusimaha guddoomiyaha ee gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir weliba uusa ku dhiib galay taliyaha qiibta gobolka cabdiqaadir jaamac dirir doga degmada qardha cabdi saciid cismaan agaasimaha madaxtooyada degmada qardha cali axmed saciid xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka karkaar yaasiin cabdi ciise iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka karkaar jaamac suuley shirka oo muddo saacadee dareeriya weliba markaas laha ku saaray sida qodob oo markaas ka eedan dhinaga amniga guddiga amniga gobolka karkaar weliba usa ku tacsiyeeyey geeridii ama amuushadii kakooti ilaahay naxariisa guddoomiyihii gobolka nugaal marxuum cabdisalaan xasan xirsi gujir lama in sugiin markaas lang adkaya ammaanka dhammaan degmooyinka gobolka karkaar sadi iyo oo markaas la rahow awaamiirta hakubati xukuumadda puntland si markaas lanku horseeda cudurka covid nneteen weliba la hiray dhammaan xuduudo gobolka karkaar bad iyo weliba bere yaa la erey warkan ha ku bahi guddigan geedka shirka ku qabsidii magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaar weli dhugunsidayaal warkii hamiinima ee raadiyaha warsan yaa la dareertaan idaacadda warsan iyo warkaanna kula dareertaan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya iyo weliba uusa saarayay baaq markaas laka mamnuuco isticmaalka boobka iyo weliba qaadadowka sharci darada ah ee markaas laka haaya dhammaan dhululka iyo weliba hantida ciidanka asluubta soomaaliyeed warqad hakubati xafiiska wasiirka wasaaradda cadaaladda xasan xuseen xaaji iyo weliba uusa laka sheegaya in iskasta oo haysata horeyna markaas aan lagu wareegtay dhul iyo leeyin ciidanka asluubta inay si deg deg e markaas iyo ka ku wareejiyaan ciidanka asluubta amarkan hakubahi wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya yaa weliba markaas usa daba dareere xillo geeka taliyaha ciidanka asluubta uusa sheegay inay iyo jiraan dad haysidaan dhulul ciidanka asluubta iyo leeyintaas oo kalena uusa sheegay in dadka muqdisho uusa shiidhiki dhul iyo leeyin ciidanka asluubta soomaaliyeed warkii hamiinima ee dhugunsadayaal warsan kula daraatan surunkan iyo ninka dhanyi warka waliba sina dariirsiya anoo jaceelow eh waliba warka farsameeya cabdinaasir axmed mayow id alaala idii warkaan dhaafta waliba usriyadan kufiirsado kale website-ka raadiyaha ee warsan radio dot com intii warkan warlamada riyaadan ku kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu